halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa shantii iyo barkii subaxnimo saacadda washington iyo kowdiiyo barkii duhurnimo saacadda afrikada bari waa maalin khamiisaha afar iyo tobanka bisha maarj idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhallinyaro ku nool dhadhaab oo is iskooda shaqo u abuurtay marka anigoo ka faa'iidaysanayo soshal mediaha waxaan arkay fursado badan oo dadka iyo anigaba aan kaga faa'iidaysan karo marka fursadaasan waxaa ka mid ah curashadan hadda igu cusub oo ah inaan digaag dhaqdo si dadka aan ugu faa'iideeyo anna ay nolol maalmeedkayga aan ka helo
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro munaasabad qalinjabin ah loogu qabtay magaalada qardho qasaa'idkaasi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqday in waddo cusub oo dhulka ah loo isticmaalay in cunto la geeyo waqooyiga khaza markii ugu horreysay muddo saddex toddobaad ah ciidanka israa'iil ayaa sheegay in lix baabuur oo ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee w f b ay ka gudbeen irid ku taal xayndaabka xadka khaza ciidanka israa'iil ayaa intaasi ku daray in gaarsiinta oo dhacday fiidnimadii salaasadii ay qayb ka ahayd tijaabo lagaga hortegayo xamaas in ay la wareegto gargaarka sida uu hadalka u dhigay isagoo ku nuuxnuuxsaday in natiijada tijaabada la horgeyn doono xisbiyada siyaasadeed qaramada midoobey ayaa tilmaantay in kolonyada barnaamijka cunnada adduunka ay awood u yeesheen in ay adeegsadaan waddo militari oo ay ciidamada israa'iil leeyihiin oo ku fidsan xayndaabka xadka khaza si ay u gaarhaan waqooyiga khaza ayna gaarsiiyaan cunto ku filan ilaa iyo shan iyo labaatan qof oo cunto la-aan ah shan iyo labaatan kun oo qof oo cunto la-aan ah aqalka wakiilada maraykanka ayaa xalay si aqlabiyada ugu codeeyey in la meel mariyo sharci horseedi kara in dalka oo dhan laga mamnuuco isticmaalka barta caanka ah ee tiktok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aanay ku wareejin shirkad maraykanka laga leeyahay xeerkan ayaa tiktok loogu qabtay muddo lix bilood ah inay kaga hoos baxdo shirkadda leh ee laga leeyahay shiinaha islamarkaana ay isu dhiibto shirkad maxalli ah oo maraykan ah si dowladda hantiwadaaga ee shiinaha aanay u helin xogta muwaadiniinta maraykanka ee isticmaala tiktok saddex boqol iyo labayo konton mudane oo aqalka wakiilada ayaa haa ugu codeeyey sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee tiktok soo wajahda tan iyo maamulkii madaxweyne donald trump tiktok ayaa waxaa isticmaala qiyaastii boqol iyo toddobaatan malyuun oo qof oo ka mid a muwaadiniinta maraykanka oo dhallinyaro u badan kuwaasi oo qaarkood ganacsiyo ku dhex haysta madaxa tiktok shuzi jew ayaa sheegay in ilaa iyo saddex boqol oo kun oo shaqaale oo maraykanoo maraykanka jooga ay halis u geli doonaan shaqadooda oo ay waayi karaan haddii sharcigaasi uu meel maro intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington bashiir cabdishakuur oo ah wiil qaxooti ah ayaa xeryaha dhadhaab ka bilaabay mashruuc uu ku dhaqangelinayo digaaga xilli dhallinyarada ay wadaan in si iskood ah ay u abuurtaan shaqooyin waryaha v o eda dhadhaab bashiir cabdishakuur waryaha v o da dhadhaab ayaa bashiir cabdishakuur ka waraystay mashruucan magacaygu waa bashiir cabdishakuur ku nool xerada dhagaxley waa tahay n bashir waxaad noo sheegtay inaad bilowday mashruuc aad ku dhaqaalaynayso digaagga bal hawshaan iyo qaabka aad u bilowday
mashruucaas ugu jiraa waana curdun marka maadaama aan nahay dad qaxootiga joogo waxna bartay shaqo fiicanna ay jirin waddankana amni ahaynoo lagu laaban karin marka anigoo ka faa'iidaysanayo soshal mediaha waxaan arkay fursado badan oo dadka iyo anigaba aan kaga faa'iidaysan karo marka fursadaasan waxaa ka mid ah curashadan hadda igu cusub oo ah inaan digaag dhaqdo si dadka aan ugu faa'iideeyo anna ay nolol maalmeedkayga aan ka helo digaaga waa qaybo badan yahay halkanna waa degaan cimilahaan aada u kulul bal waxaad noo sharaxdaa aqoonta aad u leedahay dhaqaalaynta digaaga beentaada ma ahan meeshan cimiladeeda zaa'id waaye laakiin bilowga hore waxaan ku adkaystay inaan helo digaaga cimiladan la qabsan karo maadaama digaaga dhowr nooc u kala baxaan marka raadin badan kadib waxaa ii suurta gashay inaan helo digaaga cimiladan ku habboonaa marka hadda saas ay tahaana weli laakiin traininka aan soo qaatay yaa rabaa qaab braticool ah inaan ku sameeyo si digaaga waxyaabo badan aan ugu fahmo waa tahay tababarkaasi yaa ku siiyey wallaahi tababarkaas cidday siisa ma lahan anoo baraha bulshada dhex wareegayo yaa sikadiisa aan ku arkay qolo training bixinayso kadib waxaan raadiyey qolo kale oo soomaali ah si aan baasha macluumaad badan ugu sii ogaado ugu dambeyn waxaan helay buug digaaga dhan soo koobayaba dhaqashadiisa marka buuggaasoo qoraalkiisa soomaali ah inta badan waan ku dhiirada marka inaan mashruucii aan bilaabo digaaga dhowr nooc u kala baxaa magacyo badanay leeyihiin laakiin inta badan hadda digaaga soomaalida ay yaqaanaan digaag soomaaliya u garanayan waa digaaga yaryarka ah laakiin digaaga hadda ani aan dhaqaalaynayo oon rabo hadda inaan ka faa'iidaysto waa digaaga nooca kenyejida waaweynta ah oo ama dowra kenyaati ay dhahaan dowlada waaweyn waa wallaahi digaaga horta intaan su-aasha ka jawaabin horta waxaan rabay inaan marka hore aan dadka u faa'iideeyo digaaga laba nooca loogu faa'iidaystaa nooc hilib ah iyo nooc ukun ah marka aniga digaaga aan rabo inaan ka faa'iidaysto dadkan ugu faa'iideeyo cilmigeedana aa barto waa nooca ukunta layiris marka digaagaas waaye kadib taas markuu mashruucda ii hagaago yaan rabaa midda hilibka oo broilers lie inaan u dhaqaaqo hadduu ilaahay karaal noqdo waqti intee laagay aad hawshaan gacanta ku haysay wallaahi digaaga horta hadda mar dhow uu ii yimaaday laakiin waxaan daraasaad waday ilaa sideed bilood ma jiraa suuq kuu diyaarsan ooad isleedahay waad ku iibgeyn kartaa ganacsigan ordunka ah wallaahi wuu jiraa haddii aan helo garab sababtoo hadda meesha aan joogno qaxootiga waxa soo galo waxay ka yimaadaan magaalooyinka magaalada ugu sokaysa waxaas ka soo galanna waa gaaraysa marmar waxaa jirta roob uu imaanayo oo jididka ay xirmaayaan oo ukuntii aanba la helaynin marka haddii digaagan aan soo saaro waan awoodaa oo awoodna aan u yeesho in digaagaas xerooyinka ukumahooda aan ku faafiyo waa laga maarmi karaa in gaariso ukun laga sugo waa tahay bal waxaad noo sheegtaa baahiyaha ku gadaaman ganacsigan curdunka ah haatan bilowday maadaama qaxooti aad tahay iyo waxyaabaha is leedahay haddii lagaa garab qabto mashruucan wuu guulaysan karaa horta digaaga wuxuu ka mid yahay nimcooleyda sida ariga geela looda saasay tahaana markii fursad ahaan markii la dhaho ayadaa sahlan hantina laga yeelan karaa haddaad u soo jeesato marka baahiyadeeda waxaa waye baasha cadow badanay leedahay ilmihiia dhagax tuura iyadoo socota hadday arkaan bahalladii sida dawligo raashinka marka cunayo mar ayada dhibaataynayo masaska dabcadeeyaha bahalo badanaa jiro marka waxay rabaan bahaladaasna inaad ka hor tagto waxaa jira cuduro safmareena oo digaaga marmar ku dilaaco sida cudurka newcastle ladhahayo tyfood ay leedahay cuduro kale waxaa jira sida infectionka oo kale marka waxaasna ka hortag unbay leeyihiin maahayna kadabategis ma lahan maalintay dhalato oo daywan ah ilaa iyo maalintay ukunta ay ka bilaabayso tallaalo ay qaadataa jiro tallaaladaasoo kaleeto gacanta kuma hayi waxaa kaloo jiro raashimo ay qaadato oo gooni ah sida hadda soomaalidu waxay yaqaanaan masagi iyo geley laakiin raashino waxaa jiraan oo macdinta ay ka helayso oo vitamiino leh maxaa la dhihi jiray calsham ay ku jiraan si ukumo fiican aa u soo saartid digaagaagana u ahaado digaag taya leh arrinta codsiga aan diraya waxay tahay in digaagaas traininka inta iga dhimanna laiga caawiyo tallaaladeedoo kale haddii lii heli karo in la siiyo cuntooyinkeeda waa qaali dhabal waaye marka si mashruucayga uu u socdo waxaan jeclaan lahaa talaalkaas iyo raashinkaas in laga caawiyo hay-adaha dhallinyarada shaqa abuurka ka taageero hay-adahaasaan codsiga u dirsan lahaa aad ayuu mahadsan yahay bashiir cabdishakuur oo xerada qaxootiga dhadhaab ugu waramaya wariyaha v oda cabdisalaam salasalkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aan kuna wada nasanno mid ka mid a qhasaa'idkan idinku talagalnay qasaidkaasi dhabeemanka halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dhalinyaro gaaraysa ilaa afartan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasi oo bartay luqadda ingiliishka ayaa munaasabad dhiirigelina loogu qabtay magaalada qardho warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf macadka barashada luqadaha ee cambridge college ee magaalada qardho ayaa munaasabad qalinjebina u qabtay dhallinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo tiradoodu ay gaaraysay in ku dhow afartan arday oo baratay luqadda ingiliishka waxaana kala qayb galay xafladooda qalinjebinta mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka kan degmada xildhibaano ka tirsan baarlamanka puntland waalidiin iyo marti sharaf kale xasan cabduqaadir ow cali maamulaha macadka luqadaha ingiriiska ee magaalada qardho ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada dhallinyarada maanta qalinjebisay
waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan ku soo koobo ardaydaasi heerarkay soo mareen macadka cambridge college waa dufcaddii ugu horraysay sida halkan idinka muuqato waxaa ku qoran fast batch dhowr iyo afartan arday ama dhowr iyo soddon iyo sideed arday bay ku bilaabeen markay bilaabayeen koorsada ugu dambayntii juhdi iyo dadaal waxaa halkaa ku soo gaaray saddex iyo labaatan arday maasha allah waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta u rumeeyey riyadii ay lahaayeen ubadkooda iyo annaguba waalidow la'aantiin caawa ma aanan soo gaarneen farxaddaas iyo jawigaa quruxda badan kuma aanan qaadaneen haddaydan idinkuma cayaga ahayn haddaynan idinku idinala shaqaysan dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka karkaar xiir yuusuf caamir iyo duqa magaaladaasi cabdi siciid qaal ayaa ardada qalin jebisay ugu hambalyeeyey guusha ay gaareen kana gaareen waxbarashadooda waxaana ay sheegeen inay tahay luqadda ingiriiska waxa ugu fududee qofka maanta uu ku shaqogeli karo waxaanay ugu baaqeen dhallinyarada inay raadiyaan fursadaha shaqo ugu horeysa hambalyo farxadda iyo tamaashaadka iyo hambalyada waynala wadaagnaa macaanaga iyo waalidku marka xigana waxaan u mahad celinayaa macallimiinta iyo maamulka oo macalin xasan iyo macalin maxamuud ugu horreeyaanin oo wakhtiga geliyey inay soo saaraanin jiila kan oo macadkan hallan ka furay cambridka ah waxaan leeyahay baarik allah balyanayaa ardada halka fadhida quruxa badan oo sanadka dadaalka awaday maantana sanadka bacdii qalinjabinaya bartana luuqadda ingiliishka aad iyo aad baan ugu hambalyaan leeyahay intaa kabacdi macadka soo saaray oo juhdigaa bixiyeyna waa u hambalyeynayaa macallimiintii iyo maamulkii wakhtigaa bixiyeyna waa u hambalyeynayaa inay sii wadaan halka kasii wadaanna waa ku dhiirigelinayaa luuqadda ingiliishku waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda wakhtiga la joogo muhiimka ah iyadoo aan laga tegayn kuwii kale oo luuqadeenna soomaaliga ahaana la ilaalinayo qaar ka mida waalidiin dhallinyaradii qalin jebisay oo isugu jira wiilaal iyo gabdho iyo marti sharaf kale oo ka socotay mudanayaasha baarlamanka puntland ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dhallinyaradan loogu hambalyeeyo guusha ay gaareen macadka cambridge wuxuu soo saaray dad taya leh oo fiican waxaana markhaati u ah isagaa isu ah iyo dadku soo saaray
arday luqadda ingiliishka si fiican u baratay luqadda ingiliishkuna maanta waxay noqotay luqadda ugu muhiimsan adduunka waana luqadda kuu furaysa communicationka inaad fahamto caalamka oo dhan aad iyo aad baan runteeda ku hambalyanayaa cambridge waxaan leeyahay hore u socda shaqo aad aad qurux badan runtii ayaa qabateen English isn't just a language it is a gateway to endless opportunities connections and growth It has evolved into global language spoken by millions of people worldwide.
diinaya waa u mahad celinaya dadaalkooda ay soo dadaaleen iyo dhabar adayga ay muujiyeen intana waxaan leeyahay cambridge macadka cambridge iyo iskoolkaba waa mahadsantihiin xafladan anigoo ka hadlaya waa afkii waalidiinta sida quruxda badan oo aa u soo agaasinteen oo dadkaana ugu bixiseen wakhtiga iyo juhdiga aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin macadka runtii kolleejka kolleejkaas oo cambridge aad baan ugu mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta iyo ardada runtii ardada qalinjibinaysana waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay maamulayaal iyo macallimiin ilaahay subxaana wa tacaala ha dadaalka aad samayseen ilaahay ha idinku garabgalo ilaahay subxaana wa tacaala ha midhaha hadeer noo muuqda ee quruxda badan ee aad waxa weeye hormuudka u tihiin inuu ilaahay iyagana uus idinku ceebeena ayaguna ay meeshaas kasii dhalaalaan baan rajaynayaa runtii farxad gaar ay tahay inaan idinkala soo qayb galo qalinjibintan ardaydan ee baratay luuqadda ingiliishka runtii farxad gaar ay ii tahay warkii ahaa haddee wadamo qalaad waalidow ha naloo diro si aan luuqadda ama maaragtay isaga soo dhisno waxaan is leeyahay cambridge ha la tago yuus maxamuud v o e boosaaso
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o eda f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m-ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o eda waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada mid ka mid a qasaa'idka aan idinku talagalno
thank you qasaa'idkaasi nabi amaanka ay nugu luqaynaysa allah naxariistay fanaanida magool ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteedii idaacadad oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo